SBS Radio.
dabcan hadda fadhigaagu waa magaalada muqdisho waxaad ka shaqeysaa mashruuc ama isku daysaa inaad qurbajoogta ku dhiirageliso inay dalka yimaadaan oo maal gashadaan marka balanyar haddaad noo dulmarto siyaalaha aad rabi lahayd ama meelaha ama ereyada aad rabi lahayd in qurbajoogta ay maalgashi ka sameeyaan iyo caqabadaha hortaagan horta dalka wuxuu uu galay marxalad ka duwan marxaladii hore waan ku ammaanayaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaar kheyre in ay si fiican ay ku hagayaan dalka wado wanaagsan inkastoo ay raadadkii hore ay jiraan laakiin dalka hadda waxaan aad uga soo horjeednaa wax la yidhaahdo humanitarian aid wax alla wixii lagu soo qaato dhaqaalo oo dadku ay cunto iyo badar maxay yidhahdaan galley u keenaan dalka waan kasoo horjeednaa waxaan anagu aan mataqaanaa taageersana wax loo yaqaano development aid wadanka in horumarin la keeno halka ay w f p iyo dowladan australia lacagaha badan ku bixisa malaayiinta dollar ku bixisa organisationada caalamka aad baan uga soo horjeedaa dowladda australia xanaankaas qaldan ay wax ku bixiso ayna ku abaal sheeganayso dalka soomaaliya waxay siisaa w f p w f p muddo dheer baan la dagaaltamayno ahayd inay keento galey laga soo qaaday south africa iyo wadamo kale halka ay beeraleyda soomaalida fadhiya labada webi iyo wixii ka xageeya ay badarka iyo galeyda ay soo saaraan oo la rabay inay w f b ayada ka iibsato kadibna ay ku maareyso baahida iyo iyo iyo abaarta jirta su-aasha waxaweye beeraleyda hadda ma shaqeeyaan beerahaas ma la falaa waxay soo saaraan dagaaladii sokeeyaa ka jira wadanka waa la kala qaxay beeraleyda qaar ba ma shaqeeyaan beeraleyda way shaqeeyaan waa ku guuleysanay hadda aan kula hadlayo sanad walbaaba w f b hadda ma keento dagaalkaas aan u galnay aniga aan ka mid ahaa dadka asaasayaasha ka mid ahaa qorayna wax loo yaqaano sharciga cooperative lowga la yiraahdo waxaan ahaa qofka keliya on qofnaba aan igu taageeran oo dib u sameeyey ama dib ugu jafay boorka sharcigii soomaaliya ka jiri jiray oo lihi jira cooperative low wax soo saarka beeraleyda iskaashatooyinka cooperative lowga beeraleyda keliya ma qaabilsana oo kalluumaysi meelo badan buu galaa waa iskaashatooyinkii dalka markan cooperative lowga laba kun iyo lix iyo tobankii aan sixinay golaha wasiirada sideed tobankii bishii labaad ee february ayaan anigu waxaa noqday agency ama wakaalad ee u ololeysa oo la yiraahdo cooperative investment and development agency oo u ololeysa in ay mataqaanaa baahidaas dadka beeraleyda ay qabaan oo lagu dul keenayo alaabo kale oo dibadda loogu keenayo in iyagu la dhiirigeliyo sidaasaan marka wasaaradii beeraha iyo wasaaradihii la halmaalay beeraha iyo kalluumeysiga wasaaradda xoolaha iyo intaasba ku heshiinay inaan la la tartan ama aan ka hor imaano w f b w f b na way joojisay inay dibadda ka keento galey iyo wax lamid ah waxayna hadda ka qaadataa beeraleydana way shaqeeyaan bikaas waxay u shaqeeyaan owalba waxay soo saari jireen galey beero dalagyada beeraha kala duwan waxay waan jireen beskeliya suuqa oo markaas lagu iibinayo iyo suuqa qofka qaadanayo hadda wax soo saarkii cooperativeka ama iskaashatooyinka waa hirgelay dowladda australian waxaan dhowr jir ugu soo laalaabtay waxay ahayd inaan tuso safaradii horena waxaan u sheegay inaan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan la kulmay australian arab chamber of commerce waxaan la kulmay qeybo kala duwan oo marka dowladda xaggeeda intaasna waan u sheegay aqoontaas ay ka barteen wax soo saarka beeraha iyo noocyada kala duwan dhismoba ha noqdo ha noqdo ama wax soo saarka kala duwan in ay markay dalka ku laabanaya iyagoo xirfad leh ay ku laabtaan laakiin nin soomaali ah lagu qaabilay magaalada magaalooyinka waaweyn ee australia dhex degan oo taxi wada xirfad ula soo laabta ma laha xirfadda waxaa lagu helaa marka dadka banaanka jooga ama dadka gacanta ku haya wax soo saarka aad la noolaato ayaga ay ku qaabilaan ayaga aad wax ka barato dalka soomaaliyana waxaad la imaanaysa aqoontaada haba noqota hataa sida alwaaxa loo jaro ama marka wax walbaba mineralkay ku hormareen australia sida loo qoro dhagxaanta jamestonka waxaasoo dhan dadka in magaalada banaankeeda laga dejiyaa marka howlo badan baa jira soomaaliya marka insha allah waa gartay mideeda kale soomaaliya hadda waxaad moodaa adduunkii oo dhan baa ku tartamaya dalalka qaar waxay ku tartamayaan inay dekadaha loo saxiixo qaataan qaarkood inay fishariga ama ama kalluunka qaataan ma jirtaa shuruuc dowladdu samaysay oo matalan lagu dhiirigelinaya in shacabka soomaalidu qurbajoogta soo noqonayso adigoo kale ama ama kuwa kale aad ku dhiirigelinaysa in yimaadaan in iyagu ay qayb ka noqdaan investmentigaas halkii dala janabi on loo saxiixi lahaa horta sharciyada oo kambaniyada ama combany lowska ama noocyada kala duwan ee shuruucda ee soomaaliya ka jira qaarkood hadda ayay dib loo looga jafayaa boorarka boorka oo waa dowladda lama dhigi karo marka way istaagto way oroday marka tallaabadaas dowladda ay ka gaabaysa waxaa ka mid ah in ay mataqaanaa combany kasta ee rabo inuu dalkan kheyraadkiisa ka faa-ideysto in lagu lamaanayo ama john venture loogu dhigo combany ama shaqsiyaad soomaali ah si markaasi ay soomaalida inuu markaasi ay dadka soomaalida u koontarolaan dhaqaalahooda ganacsina ay uga sameeyaan dadka soomaaliyana ay wax kaga faa-idaan marka haddii la dhaho mataqaanaa maraakiibta kaluumeysiga ee chineeska ayaa laysan la siiyey wax markab ka saaran ma laha cooperativekii loo yaqaan iskaashtooyinkii kaluumeysiga xirfadleyda ahaa oo la rabay in loo sameeyo agency ama shirkad u gaar ah iyagana soomaali iyo chineeska inta laisku mataaneyn lahaa ayaa la yiri intaas qaado waxaad qaadateen hanoo sheegin annaga waxaana siisaa lacagta un laysankana sii taas waa qalad waxaa markaasoo kale habooneyd in waxay ay soo saarayaan ay ka soo saarayaan badda ay goobjoog ka ahaadaan shirkad kaloo soomaalida ku lamaanan tirada ay qaadanayaan la ogaado haddii markaasna ay noqoto in baahi ay ka jirto dalka soomaaliya gudihiisa magaalada xamar iyo wixii magaalooyinka oo landlog ah oon badda lahayn sida hiiraan bakool baay adigu waxay noqotaba ayagan in loo helo kalluun ee qaar la qaaday oo china la geeyey qaar lagu soo celiyey micnaha magaalada dalka soomaaliya loo sameeyey qaboojiyaal qaboojiyaashaasna lagu tababaro dadkii sida loo catin mashiinkii fishinkii habka loo sameyn lahaa kadibna loo gaarsiin lahaa riijanada aanan kalluunka gaarkan ilaa la gaarsiiyo jabuuti iyo etoobiya marka soomaalida macnaha anigu xambar baan ku noolay waxaad arkaysaa kalluun ka go-ayaba marka qaarkoodba aanba oolinba micnaha magaaladii oo haddii la weydiina dhahaya kii xali tooran waa nagu yaraa wax aan qaboojina male wax noo kaydsanna male marka kaydka wuxuu ku yimaadaa in qaboojiyaal xirfadley iyo kalluunkii laga soo saaray oo dadka soomaalida aynan kusoo qaban karin doomanin yar iyo gacan aynan kusoo qaban karin in maraakiibtaas loogu dhigo looga mataqaanaa shuruud looga dhiga in ay qeyb ka mid ah kusoo celiyaan maadaama waxsoo saarka dalka dhammaan aynan ficnan la wada dhoofiyo waxaa kaloo ka mid ah wax loo yaqaano livestock ama xoolaha xoolaha waxaa toos u qaata u rarta oo shirkado iyo dad cumaaniyiin ah oo aad u jeedo cadcadow carab ah ayaa magaaladii kismaayo iyo xamar iyo meel walba jooga iyagana sidoo kale kaligooda ayaa dhoofsada wax soomaali ah oo markaas lab iyo dhidig daawey caafimaad iyo siday wax yihiin baara male shirkad ku lamaanana male waa siyaasad xumo dowladda siyaasad xumo oo dowladda marka xaggeeda marka inkastoo dowladda ay soo istaagayso ay tahay dowladda aan la cambaarayn karin boqolkiiba boqol laakiinse waxyaalaha lagu cambaareynayo idinku dadkiinaa dibadda joogtaan aada ogaataan waxaa ka mid ah arrimahaas in soomaaliya kheyraadkeeda ayna iyada ka faa-iideysanayn oo ay kusii socoto qaladaadka noocaas ay kusii socoto ilaa ay gaarto batroolkan waxaa la sheegayaba mar dambe ay markaa ay dadku waaga ku baryo waa gartay guud ahaan dabcan arrimaha adaada ugu jirta waa maalgashiga iyo sidii loo fudayn lahaa iyo corborateka iyo laakiin dabcan nin aqoon-yahanaa tahay oo weliba culunta siyaasadda bartay guud ahaan markaad dalka fiiriso xamarna caasimadiina fadhigaagu wuu yahay guud ahaan markaad fiiriso xaaladda dalku ku sugan yahay siyaasiyan dabcan siyaasadda iyo ammaanka gundhig u ah horumar kastoo la sheego waxba haddii ammaan uusan jirin siyaasadiina xun tahay wax hagaagaya maleh baan isleeyahay marka markaad fiiriso guud ahaan journaalka new york times maaqaneed akhriday maqaal dheer baa ku qornaayo uu leeyahay dalalka ajnabiga gaar ahaan dalalka khaliijka ku tartamaya geeska afrika oo soomaaliya qaarkood lagu eedeeyay qatar oo kale inayba qarax iyo meelaha qaarkood ay ku faanayeen koleyba farta lagu fiiqay le way ka dambeeyaan maamul goboleedyadii federaalka markaad fiiriso qaarkood iskuma fiicno khilaaf jira guud ahaan markay kasocda ammaantay ra-isul wasaaraha iyo madaxweyneha hawsha ahayaan markaad fiiri sidoo dadka ku dhageysanayo qurba joogta laga yaabo facebook iyo websityo un inay wax ka aqriyaan laakiin adigu wadankii aadna degantao fadhigaagu yahay aqoon-yahana aad tahay maxaa qaldan baad is leedahay maxaad siyaasada ku tilmaami lahayd maxaa la sixi karaa horta soomaaliya waxaad moodaa in meel walbaaba laga haysto oo dhanka reer galbeedkuna ay ku tartamayaan wadamada carabta khaliijkana ay ku tartamayaan soomaaliya marka haddaba haddiiba ay ku jirto marxaladaasi oo aniga aan dhahayn marxaladaas waxaa loo gudbi karaa bis keliya in tartanka dhinacun lala safto dowladda qatar iyo dowladda imaaraadka muddo dheer ay dalkan ku hirtamayeen waxna kama sheegi karo siyaasadda sida wax loo kala jiidanayo inkastoo aada moodidba in madaxweynihii hadda yimaadaba isagoon waaga u baryinba oonan bilba boqolka maalmood oo caalamka laga sheegay madaxweyneha inuu wax qaban karo ayuu wuxuu sii fiiriyaa siduu uu ku heli lahaa tartan ee micnaha si ugu guuleysan lahaa waxa loo yaqaano madaxweynaha sanadka soo socda oo qof markaa intaas isaga qofka keenana waa dowlad carbeed waxa uu qaadanayo iyo dadka uu heshiiska gaarka la leeya lugaha ugu dabran yahayna waa dowladdaas dowladdaasa marka waxay bilaabaysaa marka inay iyadu ay mataqaana afarta sano lagu jiro inuu ninkaas ku fikra bes keliyaana lagaa dhicin sanadka sanadka soo socda marka wixii markaas yaallo horyaalay dowladdaas horta ma aragto marka haddii imaaraadka aan isleeyahay sanadkii ka horeeyey iyadaa hataa waxunbay lugay ku lahayd dowladda soomaaliya oo sanadkaana lagaa wada qaatay oo dowladda qatar iyo iyo dadka xiriirada lalahaa oo dalka keenay iyo wixiibaa jira haddii la leeyahay waa run labadaas dowladood way ku tartamayaan laakiin haddii soomaaliya direction qaadato kale ka duwan sida hadda ay la qaadatay sida ay hadda xiriir u leedahay dalka turkiga oo kale mareykanka oo hadda xiriirada iyo soomaaliya iyo mareykanka uu soo hagaagayo waxay soomaaliya la imaan kartaa dariiq ka duwan dariiqyadii hore waxayna la imaan kartaa iyadoo markaa ay la imaaneyso hadaf ama wax loo yaqaano code oo la yiraahdo no more micnaha lacag lagu soo qaada shan dad oo soomaaliya siyaasadeeda afar sano lagu xirnaato waa inay soomaaliya soomaaliya ay heshaa micnaha tartan dimuqraasi ku salaysan dadkuna ay ninkaas aniga bolonan ka imid meel aanaan ka soo qaadashan dad lacagaha ma jirto laakiin waxaan aaminsanahay haddii nala siiyo fursadda reer galbeedka oo ka mid ah hataa nimanka la yidhaahdo turkiga ay ka xaaraantimeeyaan in lacag lagusoo lagu tartamo dalka marka wuxuu yeelanaya qof kasta fursad buu yeelanaya anigu markaan wadanka imaanayay shuruucda waxaan soo bartay wax loo yaqaano international migration ama international law waxaa u badan sharciga loo yaqaano migration policy ama state migration policy soo dalka ugu difaaco u helo mataqaana amni dhinaca oo immigrationka marka maadaama immigrationka takhasuskeyga guud ahaan uu yahay b h d geyga aan ku sameeyey wax loo yaqaano state migration policyga ama international migration loogu waxa lamid ah organised crimekii iyo dhacii iyo waxii ajaaniibta annaga dhankeeni iyo dhankoodaba aan iska difaaci lahayn ayaan anugu mar waxaan ahaa sidaan kaaga sheekeeyey ku-xigeenka immigrationka ama wax loo yaqaano somalia directorate of immigration ayaan kahaa debuty waqtigii gaafow wax dhegeysanay ma jiro inkastoo aan ku guuleystay si deg deg aan ugu guuleystay inaan dartarku xoog ah aan ku hirgelino wax loo yaqaano work permitka ama wax loo yaqaano foreign legislationka sida ajaaniibta loo sii lahaa work permit oo aynan iska imaanlan u bixi lahayn taasoo markaas sababtay in shaqadii laiga ceyriyo marka markaan sharcigaasiito aan qoraynay oo aniga waxaan ahaa hormuud ninkii sharciga qoraanka aan ahaa waxaa markaas sababtay in wasiirkii amniga iyo taliyihii immigrationka oo aniga aan u ahaa debutiga inay ku heshiiyaan in waxa aan soo wada ay ka weyn tahay wax hadda aan ku guda jiro hataa haddaan sharcigaas baasgaraynay sharci kale oo iyaga caqabad ku ah inay imaan karto saa darteeda marka waqtigii xasan sheekh oo markaas wasiirka amniga iyo wasiirka iyo nimankan saasaa marka shaqadii lagaga joojiyey waxaana kasoo shaqeeyey meelo badan marka waxaad fahmaysaa marka hay-adihii meelihii dalka laga soo geliyay iyo meelihii dalka dhaqaalaha u ahaa iyo sistamkii dalka nin walba wuxuu soo bartay uu qaban lahaa in ay dad u xiran tahay dadkaasna ay leeyihiin wadankan si aad aragtid meel mugdiyo ka soo baxay bac madow baa wax lagu kala qaadan jiray aniga hadda waxaan dhihi lahaa dowladdan hadda jirta ee qorisku dhiibka halkay ku wado meel fiican waaye wax in loo sheega maani wax lagu eedeeyo oo hadda maanta la dul taagan yahay oo in lagu eedeeyo dowlad maamul goboleedyana iyaga ayaa arrintii horaa sababtay inay sidaa ay u kibraan ay dowladda ay dhinax ay gacan bidixeeyaan dalkana uu mataqaanaa federaal qaldan uu ku socdo federaalka saxda ahna dowladda way awoodaa inay fadhiisiso maamul goboleed ay la shirto ay mataqaanaa sistem oo mataqaanaa federaalka uu ku salaysan in wax awoodda la qaybsado shaqadana loo dhaadhiciyo heer gobol iyo heer maamul goboleed dowladda way ku socotaa wayna wanaagsan tahay wasaaradda arrimaha dibaddana shaqo fiicanay haysa annagana annaga allah nagu garab siiyo hadafkeena ah inaan dadka ajaaniibta ah kusoo celino dalka si iyaga maalgashiga iyo waxsoo saarka dalka ayaga uga faa'iidaystaan qeybna ugu noqdaan laysanadan laiska bixinayo oo oo mataqaanaa ay qaadanayaan wadamada shisheeye inay noqdaan kuwa iyaga qeybka ah waxsoo saarka dalkana ay iyagu ay ahaadaan ferris brior
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.